بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو بالآبنية آية كنتن يشناد من سورة ضاها قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati daaha waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inuu ka soo qiseeyey qisadii nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo dhex madhay fircoon gaalkii weynaa oo ilaahnimada sheegtay nebiyullaahi muusa iyo walaalkiis nebiyullaahi haaruun oo dhinaca iyo fircoon iyo junuudiisii oo iyana dhinaca kala waxaa inoo soo dembeysay nicamta waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa u galay khalaa'iqda aladii jacala lakum alarda mahda nicamtaasoo la xusuusinayey qisadaa dhexdeeda nicamtaas ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala dadka iyaga ah alladii jacala lakum larda mahda ilaahay waa midka dhulka idinka dhigay gogol iyo firaash wasalaka lakum fiiha subula waanzala min asamaa'i maa'an faakhrajnaa bihi aswaajan min nabaatin shataa markaasaa ilaahay wuxuu yidhi kuluu warcaw ancaamakum ina fi dalika la aayaatin liuli nnuhaa markaas sidaasay darsigan wuxuu xiriir ula leeyahay darsigii hore minhaa damiirkaas wuxuu noqonayaa marka ardada laga soo sheekeeyey minhaa ardada xaggeeda min alard ayaan khalaqnaakum idinka abuurnay ayuha nnaas dadow ardadan idinka abuur nebiyullaahi aadam waa laga abuuray calayhi salaam minhaa khalaqnaakum wa fiihaa ardadaas baa nuciidukum idinku celinaynaa oo aada u noqonaysaan markaad dhimataan yadaa laydinku aasayaa wey wa minhaa xaggeedaan nukhrijukum idinka soo saaraynaa taaratan ukhraa maratan ukhraa weeyaan mar kale ayaan idinka soo saaraynaa xaggeeda oo waxaa laydin soo saarayaa lilbacthi waalxisaab bacthigii isi soo saaridii iyo xisaabtii khalaa'iqda la xisaabinayey ayaa markaas loo soo saarayaa oo ilaahay baa la hor imaanayaa subxaanahu wa tacaala minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa marka khalqigaba taariikhdiisu waa intaaso abuurkiisi horena halkaasoo ka yimid markay dhintaanna halkaasay ku noqonayaan markii la soo saarana iyadaa laga soo saaraya wixii acmaal saalixaad ah oo qofku la yimaado oo ilaahay subxaana wa tacaala intaas isagu ugu dhowaado oo hadhow abaalmarin wanaagsan oo ka helo ayuu markaa hadhowti ku xisaabtamaya abuurkaasi marka ilaahay ka abuuray khalaa'iqda ardada nebiyullaahi aadam ciiddaa laga abuura wixii ka soo haray oo khalaa'iqda ah waxa weeyaan nudfadaasaa laga abuuray biyaha manida ah ayaa laga abuura marka asalkeennii oo nebi aadam ah abuurkiisii halkaas buu ahaa ama nudfadan lafteeda ee binu aadamka laga abuurayo iyada lafteedu waxay ka timid cunnadan qofka binu aadamka isticmaalayo cunnadaasina ardada wixii ka yimid ayay xaggeeda ka imaanaysa waxaa dadku dheefsanayaan wax xayawaanaya oo hilibkiisa iyo waxaa inay cunaan inuu noqdo wax nabaati oo dhulka ka soo baxo oo miro iyo raashino inuu noqdo kii uu noqdoba waxaan xayawaaniga xataa iyo xoolaha qofka isticmaalaya hilibkooda iyo dheeftooda xoolahana waxay ku nool yihiin wax nabaadkiibay ku nool yihiin iyo daaqii nabaadkiina wuxuu ka yimid biyihii roobkii yimid dhulka ku daayey ciidda galay deedna ilaahay markaas subxaanahu wa tacaala halkaa dhir iyo cushbi ka soo saaray markaas asalkiina waa laga abuuray binu aadamkan wuxuu dheefsanayo o isticmaalayana oo manidan lafteedu ay ka timidna waa waxa xaggii dhulka ka yimid minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad araynaahu waanu tusnay huwa oo fircawn ah aayaatinaa aayaadka iyagii baan tusnay kullahaa dhammaanteed waxaanu tusnay oo aragsiinay fircoon mucjizaadkii tusinayey nebiyullaahi muusa nebinimadiis mucjizaadkaasoo ushii nebi muuse la siiyey ay ka mid tahay gacantii nebi muuse ay ka mid tahay isbedelaysay duufaantii iyo jaraadkii ay ka mid yihiin sagaalkii aayadood ilaahay yidhi walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaat aayadahaasoo dhan baa fircoon la aragsiiyey fakadaba waa beeniyey baa ilaahay yidhi waabaa waana diiday iyadoo aayaadkii u cad yihiin ayuu beeniyey oo wuxuu sheegtay zacma annaha sixrun wuxuu ku andacooday inay waxaasi sixri yihiin waabaa wuxuu diiday iimaankii iyo daacadii iyo hoggaansankiina waa diiday qaala wuxuu yidhi fircoon aji'tanaa ma noo timid muusow litukhrijanaa inaa naga saadhid min ardinaa ardadanada xaggeeda bisixrika sixirkaada inaa nooga saadhid yaa muusaa muusow fircoon baa wuxuu la hadlayaa nebiyullaahi muusa calayhi salaam ma waxaa noogu timid buu yidhi inaa ardadayada iyo dhulka yaga ah naga saadhid ardu misr ay deganaayeen markaa fircoon iyo qoladu maamulayay weliba inaad sixir nooga saadhid marka ardadaas oo xusayo wuxuu doonayaa bulshada dareenkeeda inuu kiciyo oo u aragsiiyo in ninkan ama muuse sixir wato doonayo in dhulka uu la wareego iyagana laga qaado markaasaa fircoon dhaarto wuxuu yidhi falana'tiyannaka kuula nimaaneen oo kuula nimaaneen bisixrin sixir sixirkaasoo midlihii kaa wadatid oo kale ah isagoo kale ah waxaanu kugu mucaaradaynaynaa oo kaala hor imaanaynaa midla aladii ji'ta bih kaa la timid oo kale sixir weeyaan buu isagu uga jeedaa kaasoo kale ayaanana la imaanaynaa waxay ka dhigan tahay muusow saaxir baa tahay waa beentiisa nebi muuse saaxir maaha nebiyullaahi buu ahaa mukarame wuxuu leeyahay saw sow sheeganaya nebi muuse saaxir ku sheegaya wuxuu leeyahay rasuul maahi sixir baa wadataa annaguna isagoo kale aan keensanaynaa waagaasna cilmiga u sarreeyo meesha yaallay oo fircoon iyo ummadihii meesha deggan ay isticmaali jireen waxaa la iskugu faani jiray waxaan la yidhaahdaa sixirka oo camal xun ah markaasuu wuxuu yidhi fajcal yeel baynanaa annaga iyo wa baynaka adiga dhexdaada mawcida mawcid noo yeel wakhti ballan noo qabo cayin lanaa wakhta ijtimaacin wakhti kulan oo aan isku nimaanno kaas noo yeel mawcidkaa noo samee marka mawcidkaas fajcal baynanaa wa baynika fajcal baynana annaga iyo adiga dhexdaada waxaad noo samaysaa mawcid bimacnaa mawcidkaasi mawcidan ay wacdan wacdi noo samee iyo ballan masdar miimiya mawcida noo samee mawcidkaas oo mawcidantaasi wacdan ay ka dhigan tahay kaa noo samee buu yidhi fajcal baynana wa baynak mawcidan mawcidkaasoo laa nukhlifuhu aanan guub yeelin oo aanan ka gadaal marin naxnu annaga walaa anta adiga makaanan makaan noo samee makaankaasoo suwa fajcal yeel baynanaa wa baynak makaanan makaan noo samee makaankaasoo suwan marka waxa weeyaan wakhti ballan iyo ballantii iyo makaankii kaa noo samee wakhtigii iyo makaankii kaasoo annaga iyo adiga midna aysan ka bixin weliba makaanan suwan noo samee makaankaas waxa weeyaan makaan dhexdhexaada oo masaafadiisu labada dhinacba u siman yihiin oo meel dhexdhexaada ah kaa noo samee sida uu ku fasiray ibnu jariir- ibnu jariir adabari inay makaanan suwan ay tahay makaanan tastawii masaafatuhu cala alfariiqayn kaa noo samee labada dhinac midna aan xigin meel dhexdhexaada oo u siman ama waxa weeyaan makaan mucayana iyo waqti mucayana noo samee qaala wuxuu yidhi markaas nebiyullaahi muusa mawcidukum mawcidkiinu yowmu ziinati ziinada iyo quruxda maalinkeeda weeye maalintay isqurxiyaan oo meel ciid ay aadi jireen oo iyaga ciidahooda ka mid a maalintaasaa inoo ballanabay maalintaas bay ballantu inoo noqonaysa weliba waan yuxshara annaasu dadka waa in lasoo xashriyo oo lasoo shiriyo duxaa wakhtiga barqinkii ah xilligaas maalin cad ah waa in dadkii lasoo shiriyo oo aan galabkii ahayn aroorta horena ahayn oo aan qofna cududaaranayn maalintiina ay tahay maalin faysta ah oo maalinta iyaga faystada u ahayda oo qof la waayayo uusan jirinin oo qofka sajaanisa iyo qof shaqo aaday iyo qof mashquula uusan jirinin wakhtigiina wakhti qofkasta dantiisa soo dhammaysta ay tahayoo ay barqinkii tahay si halkaas xaqu u caddaado baadilkuna u zuulo khalaa'iqdii oo dhan u jeedda ummaddiina lasoo shiriy sidaasaa lagu ballama fatawallaa fircawnu fircoon waa jeensaday fa jamaca wuxuu soo jamciyey kaydahu kaydkiisii iyo hagarsigiisii iyo dhagartiisii ayuu soo ururiyey humma dabadeedna ataa waa yimid wuxuu sameeyey ballantaasuu ku tegey saxaradiibuu doonto wax allaale wixii saaxir ahaa ayuu magaalooyinka ka soo urursaday ha la ii soo ururiyo yir maalintii dambe u yimid xilligii lagu ballamay saxaradii isagoo wata kuwii sixirka yaqaanay ee ugu sarreeyey xagga aqoonta sixirka isagiina uu la socdo iyaguna ay wataan wix allaale waxay sixir iyo balaayo wateen iyo xargo iyo ulo iyo waxaase wateen ay sixir ku soo wada waxeeyeen waxay doonayaan inay ilaahay nuurkiisa damiyaan waxaa la tilmaabaa ibnu cabbaas siduu sheegay ilaa toddobaatan iyo laba saaxir inay ahaayeen mid kastoo raggaa ka mida saaxiriintaana wuxuu watay xargo iyo ulo markaas wax badan bay wateen qaala wuxuu yidhi markaas lahum iyaga ku yidhi saxaradii muuse nabi muuse markii ballantii la yskugu yimid nabi muuse wuxuu la hadlay kuwii saxarada ahaa fircoon la socday buu la hadlay wuxuu ku yidhi muuse weylakum war hooggiinne laa taftaruu ha iftiroonnina cala allaahi ilaahay dushiisa kadiba been war ilaahay been ha ku dul iftiroonnina oo fa yusxitakum ilaahay idin halaago markaa bicadaabin cadaab idinku halaago fa yusxitakum ilaahay idin halaago idin jiridgooyo cadaab daran ilaahay idinku cadaabo idinkoo ka hor imaanaya xaqii iyo diintii oo doonaya inaad sixir kaga hor timaadaan oo fircoon aa u difaacdaan dowladdiisa iyo kursigiisa iyo jegadiisa idinkoo sidaa doonaya warsaa ha samaynina waqad khaaba wuxuu yidhi waxaa hoogay man baa hoogay iftaraa iftirooday bimacnaa khasira wa halag waxaa khasaaray oo halaagsamay qofkii iftire la yimid man iftara waxaa weeyaan faman adlamu minman iftaraa cala allaahi alkadib qof ilaahay ku dul iftirooday yaa ka dulmi badan wey markaa nebiyullaahi muuse wuxuu ugula hadlay si cajiibo markii hore naseexadiibuu u hormariyey waa u naseexiyey markii labaadna waa u digey si ay hanuunka ugu noqdaan intaasuu iskugu dara kuwii saxradaha markay maqleen hadalkii nebiyullaahi muuse arrintaasi saamayn bay ku yeelatay naftoodii waxaa ku dhacday nebiyullaahi muuse mahaabadiisa iyo haybadiisa way doodeenoo hoos iyagiibaa u shiday oo gaar u baxay ilaahay wuxuu yidhi fatanaasacuu way doodeen amrahum amarkoodii bay ka doodeen baynahum dhexdooda wa asaruu waxayna siraysteen annajwaa faq hoos bay u faqeen ay u wada hadleen ay u shireen shirkaa waxa weeyaan dood baa dhacdayoo fatanaasacu baa ilaahay ka cabbiray qaar baa waxay leeyihiin maa haadaa biqowli saaxir war muuse wuxuu wato saaxir warkii maaha dadkiina way ka qarinayaanoo waa saru najwa in la maqlo inay qireen arrinkaa ma ay rabaan in la ogaado way shireen way wada hadleen qaarna waa diideen deedna ma ay qaadan xaqii markaase waxay ka baqayaan fircoon inuu laayo ilaa fircoon baa dadka ciqaabi jiray oo cadaabi jiray ciqaabkaasay ka baqayaan iyagoo arrintii isku hayoo arrinkii ogaaday ayay misna waxay ku socdeen sidii fircoon rabay way yimaadeenoo waxay dhaheen in haadaani labadaani waxay u jeedaan nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi haaruun la saaxiraani wey qiraa'ad baa aayadda ku jidha in la akriyo ama inna la akriyo in haadaani in hushaan iyo haadaani labadaan bay dhaheen la saaxiraani wey waa laba saaxir labadaasoo yuriidaani doonaya an yukhrijaakum inay idinka saaraan min ardikum ardadiinna inay idinka saaraan bisixrihimaa sixirkoodna idinka saaraan tay doodeenoo soo murmeen waxay isla soo qaateen hadalkan inay yidhaahdaan labadaa nin inay labadaa nebi ay saaxiriin ku sheegaan inay dadkana u fahansiiyaan inay labadaasi doonayaan inay dadkan kale sixir ay wataan darteed ay dhulka ka raraan oo ka saaraan waxay doonayaan bay dhaheen yuriidaani an yukhrijaakum min ardikum bisixrihima oo wayadhabaa inay la tagaan bay doonayaan bidariiqatikum dariiqadiinni almuhlaa ee wanaagga badnayd waxay doonayaan bay leeyihiin diinkiinni inuu idinka fasaadiyaan waxay doonayaan madhabkii wanaagsanaa aa hayseen iyo diinihatii u wanaagsanoo ahayseen aa haysateen inay idinka fasaadiyaan marka iyagiibaaba isla saxan ilaa isagaa fircoon hadda kahor wuxuu yidhi muuse wuxuu doonayaa an yubadila diinakum oo an yudhira fi lardi alfasaad inuu diinkiini dooriyo fircoon baa dhahaya diinta in la dooriyaan ka baqaya muuse inuu dhulka fasaadiyaan ka baqaya saasuu awal ugu sheekay marka kuwaana sidii bay ku raaceenoo hadalkii awal fircoon ay ka maqleen oo markay fircoon lahaa aji'tana muuse ma noola timid inaa macnaha dhulka iyaga naga saadhid bisixrik hadalkiiba iyana tix raaceenoo waxay dhaheen labadaani waa laba saaxiroo yuriidaani doonaya an yukhrijaakum inay idinka saaraan min ardikum bisixrihimaa sixirkood oo wayadhaba ay la tagaan bidariiqatikum dariiqadiinnii iyo madhabkiinni iyo diinkiinnii almuthlaa ee wanaagga badnayd ee sarraysay sidaas bay ku dhawaaqeen sidaa markay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala sidaa iyagii markay ku hadleen oo hadalka ay la yimaadeen iyagii baa weli warkii wata marka waxay dhaheen iyagii kuwii saxrada ahaa weeye fa ajmicuu jamciya oo go-aamiya kaydakum dhagartiinna uma atuu imaada safan xaalatiin musafiin idinkoo safan imaada safan iyagoo markii saawa dadka loo safo sida ciidamadoo kale waxay leedahay haybad dheeraada marka waxay leeyihiin fa ajmicuu min ajmac laga keeno rubaaciya fa ajmicuu amrakum amarkiinna suga go-aamiya casmiya oo hadoodinina oo muuse meel uga soo wada jeensadoo hal leeb inaad ku ganaysaan oo kale ka soo qaada idinkoo u midaysan meeshii lagu ballamaya goobtii imaada idinkoo idinkoo safan safkaasina haybad buu keenaya waa laydinka baqayaa waqad aflaxa waxaa liibaanay bay dheheen alyowma maanta man qofkii istaclaa sare maro sarrayn bata qof maanta qofkii guulaysto oo qaalib noqda qofkaasaa liibaanay bay dheheen iyagu falaaxaas aflaxalyowma waxay uga jeedaan falaaxaas wixii fircoon baa isaga wuxuu u yaboohay inuu wax siinayo oo cadiyo siinayo oo hadiyooyin siinayo oo soo dhoweynayo waa iyagii aayad kale ilaahay ku tilmaamo ay dhaheen qaaluu ina lanaa la ajran in kunnaa naxnu lghaalibiin war ma leenahay kharash iyo adduunyo mana siinaysaa haddaanu annagu adkaanno muuse iyo ka adkaanno marka waa isagii ugu jawaabay fircoon qaala nacam wa inakum la min almuqarabiin buu yidhi waa leedihiin waxaana ka mid noqonaysaan dadka la soo dhoweeyo aan la tashado golaha shuurada iyo baarlamaanka oo kale waxa loo yaqaanoo kale ah aan talada weydiiyo oo aan iga agdhaqaaqin oo aan la tashado ayaa noqonaysa qaaluu waxay yidhaahdeen marka qoladii saxarada ahay yaa muusaa muusow imaa an tulqiya inaad tuudhid waxa adigu aa wadatid wa imaa an nakuuna inaan anagu ahaano awala man duulkan ugu horeeya alqoo tuura labadaas labadaadaa u door leh inaan anagu bilowno iyo inaa adigu bilowdin way doorgeliyeen waxay ka dhigan tahay inay iyagu isku kalsoon yihiin oo ay ku kalsoon yihiin inay muuse ka raynayaan sidaasay aaminsan yihiin maxaa yeelay waxay aaminsanaayeen waxa ay wataanoo sixirkaa noocii u dambeeyey inuu yahay cid ka adkaan ka dhow maanta cilmigaa ka badisana inaysan jirin sidaasay aaminsan yihiin qaalo wuxuu yidhi markaa nebi muuse bal iskaba dhaafe alquu idinku tuura idinku bilaaba oo idinku tuura arrinkaa wuxuu u yidhi baa layidhi nabiyullaahi muusa muqaabalatan liladabi biaxsana min adabi isagu amar busi wuxuu yidhi idinku tiina hor tuura wuxuu kaloo tusinayaa inuusan kala jeclayn oo baqayn oo aaba yeelayn sixirkooda iyo waxay wataan wuxuu kaloo rabaa wax allaale waxay wataan intay iyagu tuuraan in waxoodii hadhow la baabi'iyo oo ushiisa lagu sallado oo ilaahay subxaana wa tacaala xaggaas markaa xaqii halkaa ka caddeeyo baadilkiina baaba'o markaasay tuureen meesha waxaa kugu jira markaasay waxay tuureen wax allaale waxay wateen oo sixir iyo balaayo ahaa ayay tuureen ilaahay wuxuu yidhi fa idaa xibaaluhum isla markaasba xargihii ay wateen iyo wa cisiyuhum ulahoodii yukhayalu waaba iyadoo la moodsiinaya ilayhi muuse xaggiisa min sixirihim sixirkooda xaggiisa annahaa iyadu tascaa inay roorayso soconayso ulihii iyo xargihii markay tuureen oo masas iyo abeesooyin iyo balaayo noqdeen oo dhulkii isla dhaqdhaqaaqay nebi muuse waxaa la moodsiiyey ka annamaa waxaani wax ordaya oo soconayoo kale saasaa loo moodsiiyey maxaa yeelay waxyaalo wada dhaqdhaqaaqaya oo isla waxay noqdeen abeesooyin dhaqdhaqaaqaya oo caloosha ku rooraya oy soo yaaciyeen markii sidaas dhacday oo iyagu wixii ay saa u wada tuureen ilaa waxaa indhasarcaadkaabay samaynayaan sixirka iyo balaayadanna waa wax jiro waana dembiyada kuwa u waaweyn buu ka mid yahay todobada dembi dadka sixirka iyo balaayada ku shaqaysa waxa weeyaan dembi weyn bay ku jiraan dembiyada kabaa'irta oo khatarka ah mid ka mida weeyaan markaas fa awjasa wuxuu dareemay fii nafsihi naftiisa dhexdeeda muuse khiifatan cabsi muusaa nebi muuse fa awjasa waa dareemay fii nafsihi naftiisa dhexdeeda khiifatan cabsi bow muusaa muuse dareemay fa awjasa muusaa faacilka wakaa muuse macnaha axasa wuxuu dareemay weliba qariyo naftiisa gudaheeda ka dareemay cabsi baa gashay cabsi buu dareemay nebiyullaahi muuse calayhi salaam maxaa yeelay waa sida dabeecadda basharigaayoo waxyaalahan markii ay dadku arkaan masaskaa iyo abeesooyinka waxaas cabsi baa gelays ilaahay wuxuu yidhi qulnaa markaa waxaan nidhi laa takhaf ha cabsanin nabiyullaahi muuse calayhi asalaatu wasalaam innaka adigu anta adigu alaclaa baat innaka baa misna anta lagu saadkay alaclaa khabarkiina al baa la geliyay innaka adigu anta adiga alaclaa anta adigu alaclaa baat midkaa sarraynta badan oo guulaysanaya oo qaalibka noqonaya adiga weeye meeshiina waa meeshii layskugu yimidoo maalintii iyagu ay lahaayeen ciidda iyo wixii la mid ay lahaayeenoo khalqigii oo dhan baa dhooban waxoodiina intay tuureen baa loo jeedaa waxaa jiri jiray xilliyo dadayowgii hore ciido ugu magacownaa ilaa shan bay ahaayeen xilligii nebiyullaahi ibraahim qoomkiisii xilli ciiday lahaayeenoo waa iyadii maalinta iyada oo asnaamtii burburiyey fa jacalahum judaadan ilaahay waa isagii lahaa fircoon qoomkiisana ciid buu lahaayeenoo waa maalintan hadda aan marayno mawcidukum yowmu ziina maalintaa yowmu ziinada weeyaan ay isqurxin jireen nebiyullaahi ciise qoomkiisina maalintaasoo kale ay lahaayeenoo waxaynu ku soo marnay suuratulmaa-ida aakhirkeeda maalinta afraad iyo maalinta shanaadoo ciidaha u ahaan jiray ummaddii hore reer madiinaa lahaayoo xilligii jaahiligaay lahaan jireen laba maalmood oo sanadka ka mid a markii dambena ilaahay wuxuu ugu bedelay laba maalmood oo labada ciidooda yowm alfidri ciid ulfidri iyo ciid ladxa ayaa ilaahay ugu bedelay meeshii baa marka la joogaa wixoodii markay tuureen nebi muusena cabsida dareemay waxaa la yidhi habaqin innaka adigu anta alacla wa alqi waxaa tuudhaa maa fii yamiinika midigtaada waxa ku sugan tuur baa la yidhi muusow orid oo dhulka ku dhufo ushaada ushaa dhulka ku tuur baa la yidhi talqaf waxay gurubsanaysaa oo halqaadqaadanaysaa maa sanacuu waxay sameeyeen markaa ushaa tuudhid ushaasaa waxay liqliqaysaa oo afka ay ku gurubsanaysaa maa sanacuu ma ladii sanacuuh wixii ay sameeyeen oo sixira innamaa sanacuu waxay sameeyeen kaydu saaxirin innamaa midka sanacuu bimacnaa sanacuuh ay sameeyeen kaydu saaxir mid saaxira dhagartiis weeyaan waxay ikhtiraacdeen oo sameeyeen waa sixir iyo balaayo weeyaan markaas talqaf maa sanacuu saasa u gurubsanaysaa waxaa la tilmaamayaa gurubsigaas ay saa u gurubsanayso sida maalan digaagga iyo doorada iyo shimbiraha iyo waxyaalaha ay saas xabad xabad ugu qaataanoo ay saas u gurubsadaan sidaasoo kale a ushii waxay u gurubsatay wixii ay wateen oo sixir iyo balaayo ahaa oo ula iyo xarga ahaa oo ay soo maleegeen oo soo waxeeyeen oo faraku samayska ahayoo shaydaanku oo la soo farsameeyey oo fircoon raadinayo muddaday ka soo shaqaynayeen oo ay meeshii ballanta la yimaadeen wixii ushiibaa saa u liqliqaysa oo gurubsanaysa sidaa markay dhacday ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala innamaa sanacuu kaydu saaxir walaa yuflixu mana liibaano assaaxiru midka saaxirkaah xaysu ataa meel allaale iyo meeshuu ahaado iyo meel allaale iyo meeshuu yimaadaba xaysu kaana wa xaysu ataa ma liibaano wey saaxirku dantiisa iyo madluubkiisa iyo ujeedkiisa ma gaaro lanna waa beenaale waxa weeyaan waa mid ummadana dhuminaya markaas wax ma sixiri kara ma aha oo kuwa saaxiriinoo dadka dhibaateeya waa jiraan haddii markaa ilaahay xaggiisa iraadadu ay ka ahaato oo iyaguna dembi gelaya ummadda ilaahayna dhiba kuwaa waa jiraan oo ah ashraara sharkooda ilahay ummadda ha ka qabtee laakiin waxa weeyaan waxaan uu samaynaayo qofka saaxirkaay haddii xataa sow rabay oo u horgasho liibaan daraa ku dhacday muraadgaf baa ku dhacay wax guula u gaaray ma jiro labada daaroodba waa khasaaray walaa yuflixu saaxiru xayu ata deedna halkaas waxaa ka bacdi dhacay kuwii saxarada ahaa inay ogaadeen mar haddii ushii nebi muuse ay saa wuxuu u gurubsatay inaan waxaa nebi muuse wata uusan sixir ahayn cilmigoodii sixirkaay bay ku ogaadeen sixirkii u sarreeyey inay iyagu wataan deedna waxa ka qaalib noqdo ka adkaaday inaysan sixir kale ahayne inay waxaan yihiin wax ag rabbi ka socda mucjizo inay tahay nebi muusena nebi ilaahay inuu yahay waa iyada markaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala fa ulqiya asaxaratu sujada kuwii saxarada ahaa waa la tuuray xaalayihiin kuwa sujuudsan sujuud bayba la dhaceen waa iyaga dhahaya qaaluu aamanaa birabbi haaruuna wa muusa waxaan rumaynay nebiyullaahi haaruun rabbigiisa iyo nebiyullaahi muusa rabbigiisa ayaan rumaynay waa u caddeeyeen markaas fircoon arrintii way u caddeeyeen halkaasaana markaa qisadii ay ka sii soconaysaa iyagiina ilaahay hanuunkiiba waafajiyey waa iyada ibnu cabbaas uu leeyahay maalinta gelinkeedii horena waxay ahaayeen kuwo saxara ah gelinkii dambena waxay ahaayeen kuwo shuhadaayoo barara ah oo ilaahay baari ka dhigay ilaa wuu laayey baa la leeyahay qur-aanku inkastoo usan ka hadlin inuu macnaha ibnu cabbaas wuxuu leeyahay hanjabaadda imaan doonta buu ku fuliyey deedna iyagii iimaankaasay ku dhinteen dadkaa wanaagsan bay noqdeen fircoon iyo wixiisiina waa iskaga tageen darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab